bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal saaxib yaal kusoo dhawaada barnaamijka teknolojiyadda oo dhegeysataan toddobaadkiiba mar xiliyadani oo kale soo saaraha il socodsiinta barnaamijka toddobaadkani waa anigoo cabdifus axmed maclowa waxaynu diradda barnaamijka ku saari doonaa warbixinno ay ka mid yihiin xirfadle aqoon uu youtube-ka ka bartay bishii ka sameynaya ugu yaraan kun iyo shan boqol oo lacagta doolarka mareykanka ah sida ugu suurtagashay barnaamijka teknolojiyadda ayaan diiradda ku saari doonaa xubinta tiyaatarka iyo teknolojiyadda oo toddobaadkan xiise gaar ah lehna waad ku maqli doontaan barnaamijka teknolojiyadda sidoo kale inta uu socdo barnaamijka waxaad ku dhegeysan doontaan khudbadii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya uu ka jeediyey shirka ay markaasi wada qaadanayeen xukuumadda iyo khurbajoogta soomaaliyeed ee ku aadan arrimaha teknolojiyadda iyo kaalinta khurbajoogta ay ka qaadan karaan barnaamijka teknolojiyadda qodobadaas ayaan diiradda ku saari doonaa hee saaxib yaal kusoo durga la socodka iyo la jaanqaadka barnaamijka aynu ku horeyno waxaynu diiradda saari doonaa qodobkeena ugu horeeya xirfad leh aqoon uu youtube-ka ka bartay bishii ka sameynayay lacag gaaraysa ilaa iyo shan boqol oo doolar sidee ugu suurta gashay sheekadaas ayaan markaana durjoogsan doonaa hal abuurka shaqo ee xirfadlaha digitalka ayaa ildhaqaale u noqon karta dhallinyarada xilligaynu joogno dalal badan oo qaaradda afrika ka mid ah waxa ay eegayaan dhaqaalaha aasiya kaasi oo si xawli ah u kubcaya dalka sangabuur oo aan lahayn kheyraadka dabiiciga ah waxa ay madaxda dalkaasi fahamsan yihiin in hantida ugu weyn ay haystaan ay tahay dadkooda waxayna sameeyaan siyaasado ay ku khalabeynayaan shacabkooda oo ah in ay lahaadaan xirfado sare xirfadaha dijitaalka waa furaha fududeeya hal abuurka dhaqaale ee farsamada casriga ah inta badan geeska africa gaar ahaan soomaaliya dhalinyaradu waxa ay aada u isticmaalaan telefoonada casriga ah taasina waxa ay ka dhigaysaa in ay la socdaan teknolojiyadii ugu dambeysay ee dunida laga isticmaalo qabceynkee ah ayay ugu faa'iideystaan teknolojiyadda casriga ah dhalintu waa su-aal muddo badan ka guuxaysa guud ahaan dhagaha dadweynuhu waana su-aal jawaabteeda ay inta badanba ku sahlan tahay iyadaoo laga ambaqaadayo qaabka isticmaalka teknolojiyadda ee dhallinyarada soomaaliyeed internetka xabaarihiisa uu sareeyo ayaa noqday mid meelo badan laga heli karo internetka iyo taleefanada gacanta oo inta ugu badanba ay haystaan dhallinyaradu kuwa ayaa fududeeyey in ay dhallinyaradu inta ugu badanba ay noqdaan kuwa isticmaala teknolojiyadda casriga ahi teknolojiyadda casriga ah dhammaan qeybaheeda waxa ay ku shaqeysaa oo ay tahay mid ay ku shaqeystaan dhallinyarada waana midda ay adeegsato soomaalida ugu badan oo ku nool geeska africa balse waxaa ugu badan oo si weyn u muuqda waa baraha bulshada iyo hal abuurka dijitaalka ah ee ay la yimaadaan dhalintu filimada iyo sida loo sameeyo xayeysiinta casriga ah haddii ay ahaato amaba ay ahaan lahayd tan qoraalka ama midda muuqaalka waa waxa aad ka arkayso qaabka markaasi loo sameynayo gudaha teknolojiyadda horumarsan ee dhalintu ay isticmaalaan qadar maxamed shire waxa uu ka mid yahay dhalinyarada dijitaalka la jaan qaadaya ee shaqo abuurka ka sameeyey waxa uuna leeyahay isagoo iyo saaxiibadiisa oo kaleba kuwa oo ah kuwa asaga la shaqeeyo shirkadda ifiye oo samaysa daabaca- oo samaysa dacayadaha muuqaalka iyo kuwa kale oo boorarka lagu qoro amaba lagu daabaco khadar waxa uu yidhi fursad ayaan ka dhex arkay in aan bilaabo hawshan marka aan arkay in ganacsatada ay u baahan yihiin in la horumariyo qeybaha dhijitaalka ee ganacsigooda ayaan go'aansaday in aan wax ka bedelo waxaana sameeyaa boorarka muuqaalada dhaqdhaqaaqa ee dadka loo diro iyo kuwa kale oo jilina ah duubista muuqaalada ganacsiga ee dacayadaha ama waxaysiinada waa waxyaabaha ugu badan ee shirkadiisu ay samayso qadar waxaana ay gaarsiisaa in ay dadku ay noqdaan kuwa shaqo abuurkiisu markaasi la tacajiba amaba la yaaba waxa uu sheegay in shaqadan ay noqoto mid ay ku noolaadaan islamarkaana ay wax badan ka faa'iidaan asaga iyo qolooyinka la shaqeeya bishiiba sidoo kale waxa uu tilmaamay in shaqadan ay ku soo gasho ku dhowaad laba kun oo lacagta doolarka maraykanka ah waa hal abuur ganacsi oo uu si gaar ah xirfadluhu asaga u bilaabay lacagahaasi ayuu tilmaamay in asagu dhankiisu ay kaga soo aado ilaa iyo shan boqol oo lacagta doolarka maraykanka ah maadaama ay yihiin tiim wada jira oo wada shaqeeya sidee uu suurtagashay in ay bartaan xirfaddan aysan iskuul u gelin dhalintu in aqoontooda ay gaarsiiyaan heer ganacsatada wax loo sameeyo ay ku qancaan islamarkaasina bandhigooda ay noqoto mid ay ku qanceen waxaa saldhig u ah aqoon kororsi joogtada ah ay markaasi ka heleen baraha bulshada sida youtube-ka oo inta badaniba laga helo khuburo sharaxaya xirfadaha loo baahan yahay qadar waxa uu tilmaamay xililaanta afka soomaaliga ee b b c-da uu la hadlayey in shakhsiga uu ugu bartay farsamadani baraha bulshada gaar ahaan youtube-ka oo uu ka bartay waxyaabo badan ay tahay shakhsiyadiisa gaarka ah dhaqaalaha qoyskaygu waa hooseeyey mana jirin meel kale oo aan wax ka keeno telefoonka gacanta sida iphone-ka ayaan ku bilaabay halkaa ayuuna kubaca ganacsigayga uu kasoo bilowday ayuu yidhi khadar oo hadlaya khadar ayaa sidoo kale sheegay in ay hadda ay haystaan qalab casri ah oo ay ugu shaqeeyaan bulshada kuwaasi oo u sahlaya in ay sameeyaan muuqaalada dhijitaalka ah oo aada u qurux badan haddaynu barbardhigno maalqabeenka adduunka ee ka hodmay dhijitaalka dadka adduunka ugu hodansan kuwa ugu horeeya qarnigan waa kuwa ka sameeyey macaamiishooda farsamada gacanta casriga ah ee internetka taasina waxay ku tusinaysaa horumarka weyn ay qofka gaarsiin karto la qabsiga dhijitaalka jeef boso waxa uu haystaa hanti gaaraysa laba boqol iyo lix dhibic saddex bilyan oo lacagta doolarka maraykanka ah waxa uu gurigiisa ugu khaalisan uu ku yaalaa xaafadda mindea ee magaalada washington hantidaa waxa uu ka sameeyey shirkadda amazon ee lagu iibiyo alaabaha dhanka internetka meg waa milkiilaha caanka ah ee shirkadda facebook iyo whatsapp waa nin dhallinyaro ah hantidiisa waxaa lagu qiyaasaa boqol toddobaatan iyo saddex dhibic shan bilyan oo lacagta doolarka maraykanka ah meg waxa uu guryo ku leeyahay magaalada polo alto ee gobolka california daayarka hantidiisa amaba hantiilaha ahi ayaa inta badani dhaqaalihiisu la sheegaa in uu geliyo ganacsiyo kala duwan oo aan ahayn kuwa tiknolojiyadda ee lagu yaqaano waxa uuna guryo ku leeyahay magaalada doloresburg ee gobolka san francisco ujeedooyinkan usoo qaadanay dhacdooyinka kala duwan ee maaliyahanka amaba dadka dhaqaalaha ugu badan dunida leh ayaa ah in dhallinyarada soomaaliyeed haddii ay tiknolojiyaddu ay gacanta saaraan ay noqon karto midda ugu badan ee ay ku hodmi karaan bill gates madaxa shirkadda microsoft ayaa magaalada washington ku leh qasri caan ah oo loogu qiyaaso in uu ku fadhiyo lacag gaaraysa boqol iyo toddobaatan milyan oo lacagta doolarka maraykanka ah bill ayaa meelo kala duwan oo maraykanka ah ku leh hoteelo iyo guryo noocyada raaxada oo casri ah hantidiisa ayaa gaaraysa 173.7 milyan oo lacagta doolarka maraykanka ah taasi oo micnaheedu tahay inuu ka abuuray tiknolojiyadda qaabab kala duwan ayaa dunidu lagu soo kordhiyey oo tiktok iyo applicationo kaleba looga diyaariyo hantida waxaynu kaga sheekeyn doonaa barnaamijyada kale ee tiknolojiyadda ee raadiyaha snai warbixintaasi halkaa haynoo joogto aan diyaaradda ku saarinay xirfadlaha aanan markaasi aqoonta gaarka aan lahayn youtube-kana barashada youtube-ka lacaga badan ka sameeyey markana xubinta tiyaatarka iyo tiknolojiyadda toddobaadkan maxaynu diyaaradda ku saari doonaa e konton iyo shan iyo e soddon iyo shan oo ah mobaylada jalakas ay soo saarto ayaa habada soo galay aan ku horeynaya taleefonka e konton iyo shan oo ah boqol siddeed iyo labaatan g b storagkiisa amaba keydkiisa islamarkaana raamkiisa uu yahay siddeed g b oo raam ah ayaa jooga qiimo lacageed gaaraya saddex boqol iyo soddon oo ah gacanta koowaad uu ku soo baxay lagana yaabo inuu ka hooseeyo xilyadan sidoo kale 250 g b isagoo storagkiisa amaba keydkiisa uu yahay 8 g b raamkiisana uu yahay ayaa jira taleefonkan oo markaasi qiimo aan ka durugsanayn qiimaha midka 128 g b uu ku soo baxay jooga designka taleefonkani waxaa loogu magac daray mental oo ah design bir ah isla markaas aan ahayn balastig taa oo ka dhigan inuu yahay taleefonkani ee 55 taleefon aad u adkaysi badan shaashadda taleefonkani ee markaasi uu isticmaalo waxaa loo yaqaanaa glass garela taasi oo micnaheedu tahay inuu yahay shaashad taleefonkiisu ay casri tahay aadna ay u adag tahay glass garela victos oo loogu daray victos bro taasi oo ah in lagu soo casriyeeyey qeybo kale oo muhiim u ah shaashadda borotectionka shaashadani ay leedahay ayaana ah mid bir ah oo aad u adag shaashadda sidoo kale waxaa lagu tilmaamaa inay tahay mid kuu sahlaysa isticmaalka geemka iyo jawiga isticmaalka geemka oo aad u qurxunaanayo markaynu eegno softwareka taleefonkani waa midkii ugu dambeeyey oo android afar iyo toban ilaa iyo shan sano ilaa iyo afar sano ayuunu heli doonaa abdeyt cusub oo uu markaasi taleefonkani ku shaqaynayo ee konton iyo shan halka haynuu joogo ee soddon iyo shanna aynu eegno g b ayuu kayd ahaan u wataa oo storagkiisa ah 8 g b oo raam ah ayuu wataa oo doolarna suuqa uu ku soo galay desaynkiisu waa balastig halka e uu ahaa bir shaashadiisu waa amoleyd oo ma ku mid ahaa shaashadda e softwarekiisu waa las abdheyt oo waxuu la mid yahay midka kale oo waa android oo sano ayuu heli karaa in dib loo casriyeeyo xubinta tiyaatarka iyo teknolojiyadda halkaas haynoo joogto markaana ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya muxuu ka dhahay shirka qurbojoogta soomaaliyeed ee amuuraha tiknolojiyadda uu diyaaradda ku saaray
mudanayaal iyo marweyn walaalayaal shirkan waa inuu ka turjumaa ujeeddooyinka iyo yoolalka dadka soomaaliyeed oo doonaya horumar iyo barwaaqo kulankan waxaan doonaynaa in aad ka wada hadashaan sidii loo abuuri lahaa iskaashi wax ku ool ah oo ka dhexeeya dadka soomaaliyeed ee qurbaha jooga iyo dalkooda hooy taas oo gacan ka geysan karta horumarka guud ee dalka sidaad la socotaan tiknolojiyaddu waa mid ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan ee horumarka casriga ah waxaan rajaynayaa in dadka soomaaliyeed ee qurbaha ku nooli ay ku soo kordhiyaan dalka tiknolojiyadaha cusboonaanaya ee adduunka taas oo qeyb ka noqon doonta horumarinta adeegyada iyo kaabayaasha dalka intaas waxaa dheer waxaan rajaynayaa in aad ku soo kordhisaan dalkiinna hooyo waayo aragnimadiinna hana qaaday ee la xiriirta maamulka iyo ganacsiga si loo adkeeyo dhisidda shirkado hay-ado iyo nidaam siyaasadeed oo xooggan oo gacan ka geysan gacan ka geysan kara horumarka dalka xiriirka ganacsi ee adag waa mid ka mid ah hababka ugu muhiimsan ee lagu gaari karo korinta dhaqaale waxaan idinku boorinayaa inaad midaysaan iskaashiyo istaraatiijiyadeed oo faa'iido u leh dhammaan dhinacyada kala duwan ee nolosha gaar ahaan waxbarashada caafimaadka caymiska iyo maalgelinta si loo kobciyo awoodaha dhaqaale
guud ahaan dhegeystayaal saaxiibayaal halka ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka teknolojiyadda wuxuu idinkaga imaanaya radio gesna ee muqdiso ay tahay siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba f m megahertis soo saaraha ilisocodsiinta anigoo cabdifataax axmed ayuu ahaa toddobaadka xigay barnaamijka mid lacina isma dhaafno asalaamu alaikum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu